faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel walbo joogtaan iyo si walbo maqalkayga raadyaha cadaado uu idiin soo gaarayaba saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo ee raadyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug oo muddooyinkii dambe ka socday magaalada dhuusamareeb oo la shaaciyey wakhtiga uu soo xirmayo axmed cabdi kaariyo qoorqoor wasiirka howlaha guud iyo guryeenta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ku dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee galmudug booliiska soomaaliya ee gobolka banaadir oo gacanta ku dhigay kooxa ka ganacsan jiray carruurta soomaaliyeed sarkaal ka tirsanaa al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada dawladda soomaaliya ee gobolka bakool baarlamanka maamulka jubbaland oo wakhti kordhin u sameeyey wakhtiga uu madaxweynaha jubbaland soo dhisayo gulihiisa xukuumadda maamulkaasi khasaare ka dhashay weerar jidgal ah oo ka dhacay galbeedka gobolka mudug qodobadaa iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan iminka
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale wacan oo wanaagsan waa khamiis ay jimco soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar sannaddu waa laba kun sagaal iyo toban warkaasi oo dhan caa waxaa inoo diyaariyey maxamed axmed aadan
mahadsanid jile jaamac jile shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada galmudug ayaa maanta la shaaciyey xilliga uu xirmayo jilo jaamac jile shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug ee ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa lagu dhawaaqay wakhtiga kama dambaysta ah ee uu xirmayo waxa ay guddiga socodsiinta ee shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug ee magaalada dhuusamareeb ka socday muddooyinkii lasoo dhaafay ay ku dhawaaqeen in shirkaasi uu xirmi doono maalinta isniinta ah ee taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha sebteembar sannada laba kun sagaal iyo toban annaka haddii aan nahay guddiga dib u heshiisiinta hawsha nagala rabay iyo idinka ergooyinkiin waxaan sugaynaa marka shirka rasmiga in loo xiro oo madaxda qaranka ay timaado ayadan waxaan rajaynaynaa insha allah maalinta isniinta ah in shirkaas rasmiga loo soo xiro ayaan sugaynaa oo madaxda qaranka nagala soo qayb gasho oo marka aan heshiiskii bulshadana u akhrino dardaarakoodana ka dhagaysanno galmudugna tusaale ay u noqoto soomaaliya inteeda kaleeto inay noqoto meel dadkeeda waa dhib badan yahay layidhi dadkooda aysan dhib lahayn oo dadkooda ay heshiin karaan oo dadkooda ay tala midaysan yeelan karaan oo mustaqbal cusub u iftiimaayo mustaqbalkaasoo la raba in lagu dhiso dowlad goboleed sharaf leh mid ah dadku ay heshiis ku yihiin oo khayraadkaad ujeedeen dadka u soo saarto dadka gaajada ka saarta ayaan insha allahu rajaynaynaa insha allahu inaan maalintaas aan samayn doono wax maalintaas maalinta sabtiga ah ayaa waxaan samayn doonaa inaan ducaysano inta marka meesha isugu nimaado aan khatimayno aan ducaysanaynaa maalintaas waxaan rabnaa dhammaan dadkeena meesha isugu jooga inta qur-aanka soo akhrisay iyo inta soo wardisay inta salaatuleelka dukatay dhammaan waxaan rabnaa inaad sii labalaabtaan arrintaas maxaa yeele waxaan rabnaa maalinta sabtiga inu isku laab xaaran horta intayna shirkan ayaa furmay shantii bishan aynu ku guda jirno waxaana uu in ka badan saddex jeer horey u soo baaqday furitaankiisa balse xiritaankiisa ayaa loo ballansan yahay maalinta isniinta ee soo socota maalinta isniinta ee soo socota ayaa la filayaa in xubno ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya uu ugu horreeyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre oo xira shirkaasi isla markaana uu soo gebangebeeyo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug ayaa waxaa isugu tag in ka badan toban beelood oo dega deegaanada galmudug waxaana hergooyinka ka qaybgalaya ay ku sugan yihiin xarumo loo diyaariyey oo ku yaala magaalada dhuusamareeb axmed cabdi kaariya qoorqoor wasiirka howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharaxa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug mar kale jira jaamac jire axmed cabdi kaariye qoorqoor wasiir dowlaha howlaha guud iyo guryeynta ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxa uga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ah nin deegaanka aad looga yaqaano waxaana dadka ku sugan deegaanada galmudug ay u arkaan inuu noqon karo madaxweynaha galmudug ee afarta sano ee soo socota axmed cabdi kaariye qoorqoor oo maanta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka uga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee galmudug ayaa waxa uu xafladda uu ku shaacinayay musharaxnimadiisa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya xubno ka tirsan maamulka galmudug iyo weliba siyaasiyiinta deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanada uu ka arrimiyo maamulka galmudug xubnaha ka soo qayb galay xafladda uu ku shaacinaya musharaxnimadiisa ayaa waxa ay muujiyeen dareenka ay ka qabaan axmed cabdi kaariye inuu noqon karo madaxweynaha afarta sano ee soo socota ee maamulka galmudug kan hadda la dhisayna saasoo kale aan ka rabnaa Een, odayaal badan iyo dad badan iga dambayn doona madaxweyne waad ku tashanaysaa madaxweyne labaad iyo madaxweyne kale oon taageerayna ma jiro odaga aan taageerayna waa adiga reer galmudugna ha imaansadeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa madaxda xildhibaanada senatarada musharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo dhammaan eh, inta ka soo qayb gashay munaasabadan maantay eh, loogu dhawaaqayo eh, ama lagu daahfurayo ku dhawaaqista tartanka madaxtinimada ee uu doonay inuu ka qayb galo walaalkeen axmed cabdi kaariye dhammaantiin waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waqtigu aad buu yar yahay aadna waa loo soo hadlay muddona waa la fadhiyey waana la daalan yahay war badan oon dhihi lahaana eh, waxaan filayaa inaysan uusan waqtigu ii saamaxayn laakiin laba kelmadood oo is leeyahay waa munaasib ayaan rabaa inaan eh, aan aan sheego wax badan baa la sheego wanaagsan waqtigaas haddii lagu baabi'in lahaa khilaaf iyo siyaasad iyo muran waxaan aaminsanahay dowladda dhexana eh, way khasaaro lahayd dowladda gobolkana way khasaaro lahayd sidoo kale hadda dadaalada haddaad fiirisid eh, south west ka socda waxay waxay muujinaysaa yacni bulshada baahideeda dhabta ah waxaa ka jawaabaya waa in eh, sida dastuuriga ah oo waajibka ah oo ninkii madaxweynaha la dooranayo loo dhaariyey in wax walba laga hormariyo in dadka iyo maslaxadda qaranka iyo midda guud layska kaashado sababtoo ah khilaafka inta badan waxaa keenaya siyaasad ku dhisan masaalix khaasa labada hogaamiye hadday labaduba rabaan maslaxad guud marna isma qaban karaan laakiin haddaa artaan khilaaf soo laalaabtay inta badan waxaa drive garaynaya waa masaalix gaara sidaas darteed anu waxaan aaminsanahay eh, waa waa baahi aasaasi ah wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladda eh, eh, eh, goboleedku sidoo kale axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu jeediyey khudbad uu ballanqaadyo badan ku sameeyey taasi oo ahayd waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo mas-uuliyiintii iyo madaxdii sheegay aqoonta ay ii leeyihiin sida quruxda badan oo ay u tilmaameen oo idhahdaa waa ku mahadsan tihiin intaasaana iga filan inaan tilmaan baxsho mudanayaal iyo maragweyn walaalayaal wax badan oo idin in badan oo idinka mida waxay isweydiin karaan maxaa axmed ku dhaliyey inuu wakhtigan go'aansado inuu isku taago ama ka mid noqdo murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo laga yaabo in dad badan inay u arkaan maamul deegaano duruufo adag ay ka jiraan oo qofkii maantay loo doorto horgaaminta mas-uuliyaddaas culus sida aada og tihiin waxay siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada galmudug ayna xaalad aniga waxaan ahay siyaasi ka soo jeeda deegaanada galmudug waxayna ii qusaysaa xaaladda galmudug si dadban iyo si toos ah si kastaba ku dhawaaqista axmed cabdi kaariye qoorqoor ee uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee galmudug ayaa ku soo aadaysa iyadoo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanka ay isku diyaarinayaan inay isu soo taagaan xilka madaxweynenimo ee maamulka galmudug booliska soomaaliya ee gobolka banaadir ayaa gacanta ku dhigay koox ka ganacsan jirtay caruurta soomaaliyeed taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen koox isugu jirta haween iyo rag kuwaasi oo in muddo ah ka ganacsanaya caruurta magaalada caasimadda ah ee muqdisho taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sakiya xuseen axmed ayaa barteeda facebooka kusoo daabacday warbixin la xiriirta in howlgallo ciidamada ammaanku ka sameeyeen muqdisho ay kusoo qabteen kooxdan islamarkaana su-aalo laga weydiin doono shaqadooda ciidanka booliiska gaar ahaan hogaanka dambi baarista ee c i d da ayaa soo qabatay shabakad ka ganacsata caruurta ta- taasoo la daba joogo muddo hal bil ah waxaana howlgalkaas lagu soo qabtay koob iyo toban eedeysanayaal oo sidood yihiin haween sidoo kalena waxay ciidanka soo badbaadiyeen kow iyo toban caruur da-dooduna u dhexayso labaiyo toban sano jir ilaa toddoba bil jir kuwaas oo ah beecsugayaal oo hadda ay xanaaneeyaan ciidanka booliiska intii laga soo baadigoobaya waalidiintooda gaal sare oo ka tirsan al-shabaab ayaa maanta isku soo dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka bakool jilo jaamac jile saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka bakool ayaa sheegay inuu isku soo dhiibay yarow xasan aadan oo ka mid ahaa dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana iska dhiibay degmada xudur ee gobolka bakool saraakiil u hadashay milatariga soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ninkan al-shabaab dhexdiisa looga garanayay sayfullah waxa uuna codsaday in shacabka soomaaliyeed ay iska cafiyaan muddadii uu ka tirsanaa ururka al-shabaab sarkaalkan oo lagu magacaabo sayfullah ayaa sheegay inuu ka soo dagaalamay gobollo badan oo ka tirsan soomaaliya waxauna sheegay inuu kooxda u qaabilsanaa isku xirka ciidanka iyo horjoogayaasha sidoo kalena uu ahaa xubin sare oo ka tirsan ururkaasi si kastaba isu soo dhiibidda sarkaalkan ka tirsan al-shabaab ee isu soo dhiibay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa imaanaysa xilli ciidamada dowladda soomaaliya ay ku howlan yihiin la dagaalanka ururka al-shabaab qaybo badan oo ay kaga sugan yihiin gudaha waddanka soomaaliya baarlamaanka jubbaland ayaa waqti kordhin u sameeyey waqtiga uu madaxweynaha jubbaland soo dhisayo xukuumaddiisa mar kale jilo jaamac jile kulankan oo ahaa kale fadhigii koowaad fadhigiisii toddobaad ayaa waxaa shir guddoominayey guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka jubbaland mudane cabdi maxamed cabdiraxmaan waxaana kooram ahaan soo xaadiray ku dhowaad konton iyo laba xildhibaan ajendaha kulankan ayaa ahaa ka doodista codsi uu soo gudbiyey madaxweynaha maamulka jubbaland si uu waqti kordhin loogu sameeyo inta uu soo dhisayo golaha xukuumadda dowlad goboleedka jubbaland taasi oo uu madaxweynaha jubbaland ka codsaday baarlamanka maamulka jubbaland golaha wakiilada jubbaland ayaa qodobkan waxa ay ka yeesheen dood dheer ugu dambayna waxa ay cod gacantaag ah ugu codeeyeen codsiga madaxweynaha ee ku aadanaa in muddo kordhin loogu sameeyo wakhtiga lasoo dhisayo xukuumadda cusub ee jubbaland waxaana ugu dambeyn golaha baarlamanka ee maamulka jubbaland ay wakhti ahaan u siiyeen madaxweynaha jubbaland muddo ku siman sagaashan maalmood oo lagu soo dhiso xukuumadda dowlad goboleedka jubbaland wakhtigan la siiyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka dhigan in axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha jubbaland uu wakhti ahaan haysto islamarkaana uu kala xulan karo guud ahaan golihiisa wasiirada ee maamulka jubbaland khasaare xoogan ayaa ka dhashay weerar jidgal ah oo ka dhacay galbeedka gobolka mudug mar kale war-soosaaraha caawa jilo jaamac inta la xaqiijiyey ilaa iyo saddex qof ayaa lagu dilay weerar jidgal ah oo ka dhacay miyiga galbeedka gobolka mudug halka uu ku dhaawacmay wadihii gaariga ay saaraayeen dadkaasi kaasi oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay islamarkaana uu ku salaysan yahay aanooyin qabiil weerarkan oo ahaa mid jidgal ah ayaa waxaa lagu qaaday gaari marayay galbeedka gobolka mudug kuna sii jeeday degmada galdogob ee gobolka mudug waxaana dadka dhintay ku jirtay haweenay ka mid ahayd rakaabkii saaraa gaarigaasi dadka deegaanka oo weerarkani ka dhacay oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in maleeshiyaadkii ka dambeeyey weerarkaasi ay goobta ka baxsadeen waxaana darawalkii gaariga ee dhaawaca uu soo gaaray la geeyey isbitaalka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa la rumaysan yahay in weerarkani uu daba socdo dhowaan dilal qorshaysnaa oo ka dhacay magaalada balambal ee gobolka galgaduud oo ay ku dhinteen dad shacab ah sida la og yahay aanooyinkan qabiil ayaa soo noqnoqday balse lama oga halka uu sida tooska ah ugu salaysan yahay iyo cidda ka dambaysa maamulka gobolka mudug ee galmudug weli kama hadlin weerarkan rasaaseynta ah ee maanta lagu qaaday gaariga ay saaraayeen dadka shacabka ah ee ay ku dhinteen ilaa iyo saddexda qof balse muddooyinkii dambe ayaas waxaa soo noqnoqonayay weerarada aanooyinka qabiil ee ka dhacaya deegaanada maamulka galmudug waxaase xusid mudan in maamulka galmudug iyo guud ahaan beelaha dega galmudug uu shir dib u heshiisiina uga socdo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug guud ahaan intaas waxaa ku dhan warka habeen ood kala socoteen raadiyo cadaadaho warka caawa waxaa soo saaray jile jaamac jile waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed axmed aadan warkan warka xiga ammaan allah